waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal haddaad xusuusataan barnaamijyadan taxanaha ah ee ku saabsan dumarkii hore ee soomaaliyeed iyo godobihii laga galay waxaan ku bilaabay su-aal ahayd markay joogto xilal qaybsiga hay-adaha maamulada faraha badan ee soomaalida maxay tahay sababta ay haweenku ku waayaan kolba saamiga loogu dhawaaqo maxaase looga duudsiya qayb ahaan su-aashaas waxaan jawaabteeda cuskiyey mahmahdii ahayd naagitag bay leedahay ee tol ma leh oo laga wado haweenaydu cidda ay u dhaxdo inay ku tirsan tahay waxna ku leedahaye tan ay u dhalatay aanay qayb ku raaci karin dabadeedna waxaan kusii fogaabay suugaantii hore ee soomaalida qaybaheeda maansada iyo maahmaahdu ay ugu foolaadsan yihiin aniga oo filaya inta badan su-aashaa jawaabteeda in halkaas loogu irkan karo meelaha haddaba laga ogaan karo udaraanshihii dumarka soomaalidu ku qabeen bulshadii uu ragga keliyihii talada ku lahaa waxaa ka mid a maamulka xoolaha dhaxalka ah ee kolba waalidka dhintaa uu warasada uga tago axkaamta diinta islaamka markii la eego dhaxalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maarayntooda aan aadanaha lagu hallayne uu eebba si faahfaahsan u kala dhigay si faahfaahsanna ugu qaybiyey xubnaha qoyska oo idil hadday lab yihiin iyo hadday dhadig yihiinba sida la og yahay soomaalidu waxay ahayd bulsho inay muslim tahay isu aqoonsan welibana diinta iyo wadaadka xambaarsanba aada ugu nuglayd aadna u maamuusi jirtay iyada oo taasi jirto ayay haddana ku indha adkayd ha la qabo ama ha madax bannaanaatee in qofta dhadig dhaxalka aabbaheed la seejiyo neefna aan laga siin waa runo marar bay dhici jirtay gabdhaha ragga ay walaalaha yihiin inay wax ka siiyaan ari ama saco uu waalidkood ka geeriyooday ha yeeshee marnaba suuragal ma ahayn meesiga geeda inay ka helaan diin ahaan qaybta ay xaqa ugu leeyihiin waxay odhan jireen geelii gabar la siiyaa gacan iyo xelo shisheeye unbuu ku dambayn iyaga oo shisheeyaha ula jeeda hablahoodu nimanka ay u dhaxaan iyo carruurta ay isu dhaleen kolka waa su-aale halihii ay dhaxalka ku lahayd ninkii walaashiis bannaanka ka dhigay inuu kursi siyaasadeed ku fadhiisiyaa miyay fududdahay mase waxbaa isbedelayoo raggani kuwii hore waxba lama wadaagaan ka rag oo laba saac marka miyiga la joogo howlaha dumarka u gaarka ah waxaa ka mid ah bislaynta hidibka kolba neefkii ay duddadu shilaysato ama qoysku uu iskiis u qasho hidbahaas ay iyagu kala qaleen dabka u shideen ee qaar ay kariyeen qaar ay shiileen qaar ay odkaceen qaarna ay kumbis ka dhigeen maxay ku lahaayeen waxay ku lahaayeen dhadhan iyo dhacaanba xubnaha neefka kuwa ugu liita madaxa caloosha xiidmaha baacugga wadnaha iyo manjaha ayaa looga oggolaa halka afarta adin legga barida salaadaha iyo beerka aan ragga lala wadaagi jirin marar baaba lagu xaman jiray haweenaydii lagu ogaado hilbahaa raggu lahaa inay qaar ka reebatay qaybta sidaasa iyada oo la oggolaysiiyey ayaa haddana lagu caayi jiray oo mar baabaha ka dhigeen ninkii lagu maqlo hilbaha dumarka inuu cunaana wuxuu agtooda ka ahaa liite aan tixgelin mudnayn geedka shirka in laga takooraana ay bannaan tahay taasna waxaa u markhaati ah tix gaaban oo allaha u naxariistay sayid maxamed cabdulla xasan uu tiriyey arrintaana si aan faahfaahin dambe u baahnayn inoogu sheegi doonta waxay ahayd bartamihii bishii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii maalmihii ololihii dagaal ee ingiriisku uu daraawiishka ku socday waa maalmihii cirka iyo dhulkaba laga weerarayey ee qalcadihii mirashi iyo taleex digaxaarka laga dhigay madax iyo manjaba maalmihii dooxada nugaadeed lagu xasuuqayey maalmihii intuu isla cududda soomaaliyeed u soo adeegsaday uu gumaysigu ka ilroonaaday maalmihii ciidankaas gobonnimo doonka ahaa tarabtarabta loo laynayey ee toddoba wiil oo uu wadaadku dhalay welina aan qaangaadhin bixin iyo wow lagu jaraayey maalmahaas middood buu sayidku isugu yeeray khusuusida nimankii loo yiqiin ee waxyaqaanka miiran ahaa kuwoodii ay isugu dhowaayeen markaas buu yidhi nin walbow ka tali waxa maanta inoo bannaan iyo meel aynu u kacno dagaalka ingiriisna aynu ka sii wadi karayno hebel waliba wuxuu meel ku dhuftaba ugu dambaystii ayay soo gaadhay xaaji suudi shabeele markaas buu yidhi sayidii turki baa inoo fiicnaan lahaa kob loo magaase ma muuqato midda kale laba sano ka hor waa tii la isugu tegey waa tii laga adkaaday oo maanta beerka ayaa dhulka u yaal sidaas awgeed waxaan ku talin lahaa intaynu badda ka tallowno inaan carab u kacno sayidku markiiba taladaa waa ku gacan sayray dabadeedna suudi iyo khusuusidii meesha fadhidayba wuxuu maqashiiyey tix uu hiilka carbeed kaga quusinayo isaga oo ku tilmaamaya daraan lagu ogeyn ciidan loogu irkado isla markaasna camallada dumarka lahoo madaxa iyo caloosha cuna wuxuu yidhi waa caraka meel yuururta iyo canug aan weynaane waa ciiryaamo roob da'ahaya iyo ciiro iyo qiiqe waa baradha cayriina iyo xuubka caarada eh cudud male colkula weerar gala ciidan iyo xooga inkastay cid kuu soo diraan waa cidloo kale eh madaxa iyo calooshay sidii dumar cantuugaane warmaandhow cayaayirka iga daa carabi waa naaga bud kastokow xaabka iyo filbihii aan soo carabaabay ee uurkujirta u badnaa waxaa kaloo dumarka lagu halayn jiray hambada oo ah kolba cunnadii loo geeyo inta ay raggu ka soo reebaan raggaasi ama marti ha ahaadeen ama kuwa reerka ha ahaadeen inkastoo dhaqamada baaba-ay hadda lagu tirin karo haddana muddo dheer ayay hambadu ahayd sida ay haweenku sugi jireen haddii la weysiiyana ay qadi jireen dhinaca kale waxay hambadu ahayd wax laga feejignaado marka ay joogto anshax wanaagga sooriyada iyo sooriyeynta guud ahaan waxaa la haystaa way yaraayeen hase ahaatee si beri ka maalin aan farta loogu goyin reerka lagu soo hoyday waxba martida kama uu reeban jirin xataa haddii carruurtoodu ay habeenkaas calool maran ku seexanayso martidana waxaa moogeeda laga fili jiray xeerada wax loogu geeyo inaanay ka wada laacin ay wax ku reebaan si markii dib loogu celiyo aan dumarkii ku soo hawshooday ugu hungoobin ma ciddii ugu madoobaysaa waa lagu caayi jiray welibana loogu gebi jiray sidaa daraaddeed baa suugaanta maansada soomaalida waxaa ka mid noqotay ujeeddo idil oo hambada iyo arrimaheeda ku saabsan maansayahanadii ujeeddadaa lagu bartay waxaa ugu magac weynaa biriir qamaan gabyaagii la ohan jiray wuxuu ahaa ninkii cali dhuux oo sadcaal ah jeer hambada kala dardaarmay tixdii uu maalintaa kula ballamay ayaa waxaa ku jiray haddii lagu hormaro oo ardaa heelan lagu geeyo halab caanaheediiyo haddii hilib laguu keeno hab wanaagsan yeel soorta waa laga hambeeyaaye mar kale ayuu biriir rag reerahooda ah isla hambada kala ballamay qolo kale oo ay deris ahaayeenna wuxuu ku cambaareeyey xeeryaha inay mariyaan marka ay dadka martiyaan tixdiisi caanka noqotay waa kii ku oran jiray wad ka daran wallaahi iyo cabdow weel la mariyaaye afarteeda waa xood hambadu waafi ha ahaato waxya reerka lama geyn karee wiiqan ka ogaada soddonaha wareeriyo kuwii waday u roonaada wejigiinu gubayeyna odhan waalidkana caayin nimanbaa tolkood wahab ku riday weecaan harahayne garaad faarax way iyo tollaay weerxun ka ogaada wax ku reeba sida reer hebel hawablaynina maxaynu haddaba ku macnayn karaynaa jiir iyo caddiinba in hilibka inta ugu fiican uu raggu gaar u yeesho dumarkana xaabka loo reebo maxaynu ku fasiri karaynaa cunnada dumarkii soo wanaajiyey inaan marka hore qayb laga gelin wixii soo hara iyo markay dhargaan hambada raggu soo reebo in sadkooda laga dhigo ma waxaan gardarro iyo garsoor xumo ahayn baad ku sheegi lahayd dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu ebayn